rulanow dagaalkii shalay kadib maanta aad iyo aad ay u degan tahay hadda xaalad deganaanshay ku jirtaa shalay maxaa magaalada ka dhacay haddii aad faahfaahayso shalay aroornimadii hore laba iyo tobanka mise lixda aroornimo qof walsa u yaqaan ayaa dagaal qorshaysanaa oo ciidamada amison iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed iyo asxaab kale oo asxaabteena ah oo oo gacan naga siinaya dhinaca hawada oo diyaarado oo ay dagaalkaas ka qayb qaadaneen ay jireen ayaa shalay dagaalkaas qorshaysan ayaa dowlada beriili ka dhacday oo degmada awdheeli ka tirsan waa gartay dagaalka marka wax khasaaraha oo ka dhashay ilaa hadda ma haysaan si fiican si fiican awal horeba dagaalka waa qorshaysanaa muddooyinkaba dagaal noocaas oo kale ah oo oo qorshaysan ayaa gobolka aad ugu soo noqon jiray degmada awdheegle hadda waa markii saddexaad marna magaalada awdheegle lasahaanteeda ayaa ka dhacay marna toortooro oo degmada awdheegle ka tirsan beriida oo shalay degmada awdheegle ka tirsan waa markii saddexaad dabcan dagaalkaasi waa qorshaysanaa saldhigyo oo laba saldhigoo nimankan xalamayaasha oo dadka ay ugu soo duuli jireen oo shacabka soomaaliyeed u diideen dhinac walba inay noolaadaan ayaa lagu burburiyey inkastoo hadda ii sheeg muxuu ahay aan magacyadooda ku siin karin niman maxaabiisa laga soo furtayna way jiraan niman oo nolol lagu qabsadeen oo saraakiil oo ayagaana waa jiraan sidaasa wax u dheheen shalay waayahay maxaabiista waa usoo noqonaynaa laakiin dhimashada marka la eego dhinaciina ama al-shabaab ilaa hadda wax warama ka haysaa haba yaraatee xaggeena haba yaraatee haba yaraatee hal askari hataa kuma dhaawacmin inkastoo ayaga been ay fidiyaan walow beenta ay caada u tahay ay been fidiyaan laakiin haba yaraatee waxa ciidankaas oo ii sheeg oo hubinta ah oo hal askari hataa dhaawac dhimashiis ka dhaafay ma jiraan dhinaca kalena dhinaca kale saan kuu sheegay saraakiil noomnoona waa laga soo qabtay oo saddexa qaar maxaabiisana waa laga soo waday lix dhimashana waa jiraan wararka qaar waxa ay leeyihiin ciidanka dowladda soomaaliya ka sokow iyo kuwa nabad sugidda iyo amisom waxaa jiray dayuuradaha qumaatig u kaca inay dagaalka ka qayb galeen adiga ma aragtay wax dayuurado helicoptera oo maraykanku leeyahay oo dagaalka qayb ka ahaa aniga hadda diyaaradaha inuu amerikaan lahayo in kale horta hadda kusii maayo laakiin diyaarado oo helicopter ah oo dagaalkaasi ay ka qayb qaateen oo aan asxaabtaan adduunyada ku leenahay oo gacan naga siina ay ahaayeen daaban haa indhahaan saarnay waa waana hubaad meeqa diyaaraday ahaayeen markaa diyuuradahaas laba diyaaradood oo helicopter ay ka qayb qaateen weerarradii hore halkaa uga dhici jirayna way ka qayb qaateen soo maaha sidaas oo kale wareysigaasi videooda waa way ka mid ahayd inaan siiyey weliba saddex diyaarad ay ahaayeen kuwii hore awdheegle magaalada awdheegle markay ka dhacayeen waayahay hadda waa sidaas oo kale sidaas ahayd iyadan ah laakiin shabaabku waxay leeyihiin waa iska caabinay dayuuradahaas iyo ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom arrintaas ma jirta miyaad leedahay ramadaanow horta nimankaasi waa niman oo ilaagii abuurtay ay ka been sheegteen oo ay ka been sheeganayaan oo diintiisa ka been sheeganayaan way adig inay been kuu sheegan waxweyn lama aha dagaalka hadda ku socdana waa dagaal abad ay arkeen ma aha waa wax ku cusub habeennimo in meeshii ay joogaan la weeraro maalin cad oo la weeraro qalqal oo galaan ii sheeg muxuu ahay ay nabadgeli ku noolaan waayaan ay dhinac waliba ay cabsi iyo iyo wax badan oo xaalada saas oo kale ay ku abuuranto waa way ku cusub tahay been bay sheegeen haba yaraatee wax iska caabinaad sheegtee
waayahay shacabka
shacabka deegaanka hadda xaaladoodu say tahay wax khasaaro oo dad shacaba soo gaaray miyaa jira dadku magaalada qaar inay ka baxeena la sheegaya awal horeba ma ahan ujeedada shacabka in wax loo dhimo bare mucayana oo la yaqaano oo iyaga ay isticmaalayeen ayay targetka u ahaa intaasaana la weeraray waana ka baxsanaayeen hadda meelaha ii sheeg maxaa bartilmaameedka u ahaa magaalada meel ka darafsan ay ahayd hab yaraatee qof shacbaana waxba kuma gaarin awdheegle iyo degmadaas shalay weerarku ka dhacay guud ahaan waxaad leedahay maanta aad bay u xasilan tahay dadkuna waa degan yihiin aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad inkastoo shalay ay sameeyeen dadka ay ay ka dhigtaan meel ay ku gabadaan kuwa beriidana intay bixiyeen duurka geeyeen bay waxay yidheen annaga nagu dhex dhimanaysaan intay magaalada ka kaxeeyeen bay banaanka geeyeen awdheegle sidaas oo kale lamid magaalo ahaan dadka intay bixiyeen bay meel banaan ay geeyeen ayagana ay ku dhex dhuumalaysanayeen intaas welwel noocaasoo kale shalay ay qaadeen maanta way ka fiican yihiin way degan yihiin hadda meeqay marka hadda u jiraan degmada awdheegle haddii la eego iyo deegaanka berire shabaabku ma u dhow yihiin mise aad bay uga fog yihiin
haddeer ii sheeg muxuu ahay ii sheeg muxuu ahay ciidanka shalay oo meesha tegey way tegeen hawsha iyada ahayd marka ay soo fuliyeen saldhigyadii ay ka baxeen ciidanka ay kusoo noqdeen waana kusii jeednaa haddana haddii ilaahay yidhaahdo hadda ayagaa joogo sidoo kole been u sheegmen hadda iyagaa joogo laakiin haddana xaggee joogaan dagaal dhamaada ma aha waana socdaa xaggee joogaan hadda xaggee joogaan hadda waxay joogaan berida meel ku dhow ayay joogaan tuulo oo oo isag la yihahdo isag ma oo shangara la yihahdo ayay joogaan oo hadda aan hogtooda ku hayno marka waa meel adiga lix ilaa iyo shan kilomitr ay u jirto tuulo u jirta ay joogaan hadda marka weerar inay soo qaadaan ayaad ka gaashaamanaysaan miya oo hadda u diyaar garoobaysaan dabcan horta military ahaanna iyo dhaqaal ahaan iyo moral ahaanba intaba way u jirta yihiin lagama yaabo inay soo qaadaan waa tatig misna farsamo cadaan oo military ahaan ayaa looga soo baxay haddana ayagaas in oo dhibaatooyin kale loo geysta moge lagama yaabo absin lagama qabo inay wax soo awaagulaan ay dagaal soo qaadaan marka niyad ahaana moraalkooda way jirsan yahay military ahaana way jirsan yihin dhaqaal ahaana way jirsan yihin ma awoodi karaan absin